annagoo ah mashaarixiinta xilka madaxweyne waxaan si wadajir ah ugu hambalyenaynaa xildhibaanada labadan aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana imarkaana aada ugu xunnahay in labaatankii sidi labaatankii bishii disembar laba kun lix iyo tobanka ay noqoto maalin nasiib daro kadib markii afaraad oo la dhaafay waktigii la qabtay in doorshada madaxweynaha la qabsanto xaqiiqdu waxay tahay in dadweynaha soomaaliyeed ay u ooman yihiin sidaasiyaasadeed uu kusoo bixi karo hogaan cusub oo wax ku ool ah oo dalka iyo dadka wax uga bulshada waxa qabta dhinaca dhaqaalaha siyaasada iyo waxbarashada islamarkaana u guutada kahortaga dhibaatooyinka ka taagan colaadaha iyo abaaraha ay ku daahay dalka soomaaliya oo dhan hogaan hogaanka dawladda cusub ee soo socda waxay ummada soomaaliyeed ka sugaysaa inuu ilaaliyo midnimadii madaxbanaanadii sanaskii karaamadii iyo qarannimadii jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya dalku wuxuu marayaa xilli xasaasi ah waxaa caddaatay in madaxda hadda joogta ay ku guuldareysteen xilkii loo idbaday oo ay kamid ahaayeen inay dalka gaarsiiyaan doorashooyin xun ah shaki kuma jiro inay madaxdu ku mashquuleen danahooda gaarka ah iyo sidii hogaanka dalka ay dib gacanta ugu soo celin shacabka soomaaliyeed kuwaasuu ku fasalmay dantii guud iyo xaqiijintii ay qarsoon lahayd doorashadii xalaal ah iyo doorasho xalaal ah oo dalka ka dhacda madaxdu waxay dalka u horseedeen tacsiimaha soo socda ko waxay doorashooyinka ka tag xubnaha baarlamaanka u bedeleen tartan boob dhac musuqmaasuq iyo tacsiido kale oo aan taariikhda soomaaliyeed hor u soo marin gaarsiiyena in shacabku in ay kala qaadaan shaki iyo xumaan ku baahday dalkoodan wakti dheerna ay ka waantoobeen waxaana nasiibdaraha in la xaqiray dhibanayaashii dhegeysiga dacwadahoodii ee dambiga loogu galay doorashada waxay madaxda adeegsadeen waxay madaxdu u adeegsadeen dalka dalka soomaaliyeed noloshii siyaasadeed mid cad oo lagu tunto mas-uulkii dalka u yaalay gaar ahaan qodobada soo socda ee sanadka lixdan iyo sagaalaad awoodda golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya waxay hay-adaha sharci dejinta halkii ay noloshu halka halka raadin lahayd dhab waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka waxay si joogta ah ugu xadgudbeen si joogtaha ugu xadgudbeen una soo saareen go-aano aan waafaqsaneen dastuurka baarlamaankuna uusan ansixinin b sanadka toddobaatan iyo labaad tirada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka sababku wuxuu qeexayaa sababku wuxuu qeexayaa in xubnaha aqalka sare aysan ka badnaanin konton iyo afar xubnood oo ku salaysan qodobka saiy tobnaad saiy tobanka gobol ee soomaaliya ee hadda jiri kun iyo sagaal boqol iyo kob iyo sagaashankii waxay noloshu afar labaatankii december sharci daraa ugu dhawaaqeen in sideed iyo toban xubnood oo dheeraada ay ku dareen aqalkii sare iyagoo weliba aan ku salaynin sideed iyo tobankii gobol ee wadanka ka jiray c ama a qodobka sagaashan iyo koowaad muddada xilhaynta madaxweynenimada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo qooxaya in muddada xilku uu hayni madaxweynaha afar sano oo ka bilaabata maalintii la daariyey xilka madaxweynuhu wuxuu muddadii xilhaynta u dhamaatay bishii sebtembar tobankeedii ee sanadkii sanadkan laba kun lix iyo tobankaas wixii muddadan ka dambeeyey madaxweynuhu isagoo musharax ah ka bax si ka baxsan dastuurka ku takrifanaya awoodda dowladnimada sida boobka hantida qaranka wuxuuna wuxuuna sharci daro u magacaabay xilal maamul diblomaasiyiin iyo mid dalacsiin saraakiil ciidan islamarkaana qaadanaya qaatay go-aano aan lagula xisaabtamin salalkan oo dhan waa kuwo uu ku kasbaday inuu cod doorasho ku helo waxaa iyana sibdaro ah in wax lala yaabo ahayd in afar musharax haddana ahaayeen madaxdii madasha qaran ee heer qaran ay iyaguna iyaguna dejiyeen shuruudo musharaxiinta tartamaysay haddaba si loo badbaadiyo midnimada iyo madaxbanaanida sharafka iyo karaamada qaranimada soomaaliyeed jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya si ay doorasho shacabku ugu qanci karaan ugu dhacdo loona bedelo kalsoonida dadweynuhu uu ku qabo qabi karo dawlad cusub iyo madaxdeeda si loo xakameeyo faragelinta dawladaha shisheeye ee ugu tartamaya sidii ay usoo saari lahaayeen madax iyaga wataan oo hogaamisa dalka waxaan ku baaqaynaa ko in dhammaan qeybaha bulshada soomaaliyeed dal kastoo ay joogaan u istaagaan samata bixinta dadka iyo dalka iyagoo taageeraya bayaanka muqdisho halista ku wajahan qarannimada madax banaanida xasanadaha siyaasadeed iyo kuwa dhibaatooyinka bani-aadamnimo iyo abaaraha colaadaha ka taagan dalka soomaaliya saddex in xalka hogaanka dalka uu la wareego baarlamaanka cusub ee soomaaliya madasuna waxay meesha ay ka baxdo afar in baarlamaanku baabi'iyo wax walba oo dastuurka qaranka kasoo horjeedo sida madasha oo kale waxay go-aamiyeen shan in guddoonka kumeelgaarka ah in guddoonka kumeelgaarka ah ee golaha baarlamaanka federaalka federaalka oo sitimaan ah musharaxiinta ku taagan xilka madaxweynenimada oo aysan oo aysan ku milmin madaxda xilka maanta u dhamaaday lix xubnaha in xubnaha afar labaatanka ah ee ay doorashadu dacwaduhu ka taagan yihiin aysan ka qayb gelin doorashada guddoonka baarlamaanka iyo kan madaxweynaha todoba waxaa si gaar ah ugu baaqaynaa in kuraasta la agtegey ee haweenka ee sharci darada ah loo qaatay dib loo soo celiyo sideed inuu baarlamaanku baarlamaanka toddobaad laalo shuruudaha xadaafka ah ee curaadka soddonka kun iyo labaatanka xildhibaan ee lagu xiray musharaxiinta ku tartamaysa madaxda dalka soomaaliya sagaal maadaama taliyaha ciidanka booliisku lumiyey dhexdhexaadintii isagoo weliba u xisaarnaa amniga doorashada waxaan codsanaynaa in doorashada lagu qabto meel dhexdhexaad ah oo amnigeeda aan la isku hadlin karo laba toban waxaan soo jeedinaynaa in guddiga isku dafka ah dawladida loola kulmo musharaxiinta madaxweyneyaasha ka hor inta aysan guddiga soo saarin shuruudaha kuwa dhawaaqin taariikhda doorashada dalka soomaaliya